بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير suuratu faatir ayaan kusoo dhex jirnay darsigu maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afar iyo tobnaad aayaddii ka horreysay aakirkeeda waxaa layna yidhi waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir kuwa alla ka sokow aada baryaysaane tuugaysaane xoog laftimireeda xoogkeeda wax dhan xataa ma mulkiyaan wax kale iskaba dhaaf iyagii baa laga sii hadlayaa weli in tadcuuhum haddaad u yeedhaan burbir subxana wa tacaala laa yasmacuu ma maqlayaan ducaa'akum u yeedhidiinna walow samicuu hadday maqlaan kaba soo qaad hadday maqli lahaayeen mastajaabuu maynan ajiibeen lakum idinka idin maynan ajiibin wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yakfuruuna waxay ku kufrinayaan bishirkikum shirkigiinni wadaajintii aada la wadaajiseen iyo ilahnimadaad ilaahyadaad ka dhigateen waa diidi doonaan walaa yunabi'uka kuu warrami maayo mithlu khabiirin ku xog ogaal ah mid la midihii ku warrami maayo xog ogaal siduu kuugu warramo midaan xogogaal ahayni kuugu warrami maayo waxaanaad alla ka sokow caabudaysaan eed wax ka raadsanaysaan eed baryaysaan eed tuugaysaan idinma maqlayaan barbileh subxana wa tacaala maxaa yeelay waa dhagaxyaan iyo geedo iyo waxay iyagu qoreen jamaadaad maanta o dhan haddaad ku dhawaaqdo ku maqli maayo ayib haddii kaba soo qaad eh fardan lagaba dhigaba inay idin maqlaanna idinma ajiibi karaan xataa dhaga ay idinku maqlaan hadday lahaan lahaayeen idinma ajiibi karaanoo waxba idinkama qaban karaan codsigiina maxaa yeelay awood iyo tabar ma leh sinaba marka dhawaaq maqli maayaan haddiiseba la yidhaahdaba way idin maqlayaan waxay gacan ku hayaan ma jiro saas daraaddeed waxba kama qaban karaan codsigiina way macnaa ma stajaabu lakum taasi waa adduunyada roob ma keenaan yani waxa weeyaan xoola ma bixiyaan caafimaad ma bixiyaan waxba ma bixin karaan leanna maba hayaanba hadday noqoto adduunba wax kagama talagashanin aakharaannu ku talagashanahayna wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum wey maalinta qiyaamada markii la tago wayba diidayaanba isma naqaana idin dhahaya shirkii iyo wadaajintii iyagii ilaahay aada wax ka dhexaysiinayseen taa iyagaaba inkiri doonoo diidi doona macna waxaan u tegi doonaa waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaaan wa kanuu bicibadatihim kairiin kaafiruun wa kanuu bicibadatihim kaafiriin yacni waxa weeyaan waxay u noqonayaan cadow cibaadadii ay caabudi jireenna way inkirayaanoo way ku kufrinayaan waxaa kaloon soo marnay kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda cibaadadooda way ku kufrin doonaan lid bayna ku noqon doonaan burbir subxana wa tacala maalinta qiyaamada waa kuwanay leeyihin way noo shafeecayaanoo ilaahay baanu usna gaadhsiinahayaanoo waxaanay berrito wayba inkiri doonaan ninkaad ku talagashanayd oo isku hallaynaysay oo la soo istaagay war ismaba garanaynaba isma naqaan soo dhibintiisa lagma adiguna aad ku tacab khasaarto adduunkaoo dhan barnaaligelintiisa unaad ka shaqaynaysa ood wax u raadsanaysa macnaha ayib walaa yunabi'uka mithlu khabiirin waxaa laga wadaa xog ogaal sida uu kuugu warramayo xogtuu ku siiyo mid isagoo kale ah mid aan xog ogaal ahayni kuma siin karo xog ogaal oo kale warkuu ku siiyahay mid aan xogogaal ahayn kuma siin karay wuxuu leeyahay qataada waxaa laga wadaa alla isaga laftiisa iska wada xogta ilaahay uu ku siinayo cid kalood ka helaysa maba jiro saas oo yaa kaaga warrami kara qiyaamo waxa dhacaya ya ma cid aan ilaahay ahayn baa ka warrami karaysa marka xogta ka qaada ilaahay ka qaado sideedaba markaad doonayso inaad wax ogaato waxa aad doonayso inaad ogaatoba cidba cidba ciday uga xog ogaalsan tahay baa loo raadsadaa soo ma mid geel jiraa haddaad cilmiga dhakhtarnimada u raadsato soo dhib maaha amaad tidhaahdo guryaha see laysu dhisaay loo dhisaayo injineeriyada iyo handasada aad weydiso soo masale dhibkeeda gaari maysa sooma wadaad miskiin oo meel fadhiyo oo waxa weeye waxoogaagiisa isagu qaata oo iska danaysta shaqaba ay u noqotayba haddaad tidhaahda ilaahay cidaan ahayn ma la caabudi karaa war waa la caabudi karaa lacagta keen buu kudhi xoolaha keen sooma walaa yunabbi'uka mitlu khabiir weeye allaha xogogaalkaabaa saa idinku warramaya wadaadda maxaad ka aadaysaan marka war wadaadow awliyada ma la bari karaa maxaad ka dooni in xog uu haya wadaad saas way macana marka ilaahayga xogogaalkaabaa inoo warramaya warkaa iyo xogtaa uu ina siinayana cid isagaan ahaynoona siin karta ma jirto macana saasuu qaataa laleeyahy in tadcuuhum haddii aada baridaan laa yasmacuu ma maqlayaan ducaa'akum baryadiinna ma maqlayaan walow samicuu hadday maqlaan kaba soo qaad waa tanaazul waay walow samicuu hadday maqli lahaayeen mastajaabuu maydan maynan ajiibeen idin maynan ajiibeen lakum idinka idin maynan ajiibeen yacni waxba kama qaban karaan wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yakfuruuna way kufrinayaan bishirkikum shirkigiinay ku kufrinayaan oo diidayaan walaa yunabi'uka kuu warrami maayo oo arrimaha cidhibtoodiiya waxay ku dambayn doonaan kaagama warrami karo mitlu khabiirin mid xogogaala mid la mid ah mitlu khabiirin mid xogogaal ah mid la midoo xogogaala mooyaane sidaa wax kaloo kuugu warrami kara ma jiro way macnaha ya ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allahi wallahu huwa alghaniyu alxamiid yaa ayuha nnaasu dadow antum idinku alfuqaraau kuwa baahan baad tihiin ila allahi alla kuwa u baahan baad tihiin wallahu allana huwa isaga ayaa alghaniyu midka maarma ah oo deeqtoon alxamiidu ee la mahadiyo in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idin tegsiin oo waya'ti wuu la imaanay bikhalqin abuur jadiidin oo cusub makhluuq cusub buu la imaan hadduu rabo wamaa dalika kaasina ma ahaanin cala allahi alla korkiisa bicasiizin mid ku adag ilahay kuma adka subxana wa tacala walaa taziru ma xambaarto ma xambaarayso waasiratun mid naflay dambaabtay walaa taziru ma xambaarto waasiratun mid dembi xambaarsani wisra ukhraa mid kale dembigeeda ma xambaarto wain tadcu hadday u yeedhato musqalatun mid la cusleeyey naf la cusleeyey hadday u yeedhato mid kale u yeedhato ilaa ximlihaa rarkeeda rarkeeda ay sido xaggiisa hadday ugu yeedhato culayska ay xambaarsan tahay hadday tidhahdo kaala ila qaybso oo wax iga qaad laa yuxmal la xambaari maayo minhu shayga xaal uu ka mid yahay shay-un shayna laga xambaari maayo yacni wax laga xambaarayo oo shaygaa ka mid yihi ma uu jiro walow kaana haba ahaaba midkay u yeedhanaysa naftaasi daa qurbaa mid dhawaansho u saaxiib ah qaraa xigaalkeedaba ha ahaadee inamaa tundiru waad undigi nebigow alladiina kuwii unbaa udigi yakshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa bilqaybi maqnaansho xaal ay ku sugan yihiin oo wa aqaamuu toosiya asalaata salaada toosiya waman tazakkaa ruuxii isdahira fa inamaa yatazakkaa wuunu isdahirayaa linafsihi naftiisa darteed unbuu isu dahiray isaga unbay taasi usoo noqon mana isagaa iskale wa ilallahi xagga allabuuna almasiiru ahaanshuhu ahaaday noqodka iyo ahaanshuhuna xagga alla weeye isaga loo laabanaya wey wardadow ilaahay baad u baahantihiin aayaddan waxay tilmaamaysaa sida uu ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa uga maarmo iyo siday ugu baahan yihiin wardadow idinku waxaa tihiin kuwa ilaahay u baahan idinkaa ilaahay u baahan ilbirqsi ilahay kama maarantaa subxana wa tacaala yani ilbirqsi ilahay kama maaranta subxana wa tacaala baahidaada ilaahay aada u baahan tahay waa sifa daati ah khalqiga oo dhan sifa daati ah oo asal kuwa oyna ka dhex dhihi karin weyn inay ilahay u baahan yihin subxana wa tacala ama ilaahay ha ogolaadeen oo ha qireen ama ha diidsanaadeen laakiin inay u baahan yihiin waa arrin aynan marna ka dhexdhixi karin ilbidhiqsina kama maarmi karaan ilahi subxana wa tacala saas man amaa allah subxaana wa tacaala isaga ayaa wuxuu yahay midka deeqtoon oo aan cidna u baahnayn jiritaankiisu khalqiga uma baahan khalqigoon jirin buu ilaahay jiray sooma kaana allahu walam yakun shayba xadiidka nabigeena sala ly slam alla wuu jiray mar aan wax khalqi aba jirinba saas khalqiga dib baa laga abuuray marka ilaahay subxaana wa tacaala isagaa hani ah idiinma baahna xamiid weeyo waa la mahadiyaa oo mahad buu mudan yahay leeyahay haddaad mahadisaan iyo haddaydaan mahadininba wuu mahadsan yahay alxamiid way alla subxana wa tacaala inuu idinka maarmo ayaa waxaa ku tusaya hadduu toono wuu idin baabi'ino wuu idin tegsiin khalqi cusub iyo makhluuq cusubna wuu keensan oo idinkuba khalqi la baabi'iyey soo kama dambaysaan idinkana ilaahay idinma baahno idin intuu idin baabiyo idin tagsiiyo kuwa cusub keensanay inuusan idiin baahnayn bay marka ku tusay uma baahna alla subxana wa tacala khalqigiisa inuu ilaahay idin tegsiyo idin baabi'iyana kuwo kaleeto idinku soo bedeshana arrin ilaahay ku adag ma aha subxaana wa tacaala naf dambaabtay oo dembigeedii xambaarsan mid kale dembigeeda ma xambaarto ruux walba tiisa isagaa berrita xambaarsan doona nafteediiba xambaarsan dembi aynan gelin inta taa laga soo qaada iyada lasoo saari maayo hadday dhacdana saan soo marnayba waa haddaad dembiga ay taasi gashay aad sabab u ahayd ama gacan ku lahayd haddii markaas adaa adaa qayb ku leh walayaxmilunna ahqaalan wa ahqaalan maca ahqaalihim waa inagi soo marnay markaasi sabab baad u tahay laakiin dembi aadan sababna ku lahayn mubaasharana ku lahayn oo naf kala gashay in dusha lagaa saarayo ma dhacayso leanna waa dulmi ilaahayna subxaana wa tacala dulmiga naftiisa waa ka xarimay naf la cusleeyey oo dembigeedii xambaarsanoo culays saaran yahay harkii saarnaa intay naf kale ugu yeedhato oo wax iga fududee tidhaahdaa ama ila qaad tidhaahdo yacni u imaan mayso oo ka qaadi mayso haddii naf la cusleeyey ay u yeedhato oy mid kale u yeedhato culayskeedii inay la wadaagto rarkii saarnaana ay wax ka qaado waxba laga qaadi maayo barbari subxana wa tacaala walow nafta ay u yeedhanaysaba ha noqoto dadkii xigaalkeeda ahaa iyo dadkii isxigeen iyo qaraabadeedii haba noqoto macana oo maxaa dhacay hade maalinkaasi maalin la iskaalmayn kara maaha yani laa tamliku nafsun linafsin shay-an wax maalinkaa laysu qaban kara ma jirto likulli imri'in minhum yowmaidin shanun yuqniihu ruux walba maalinkaa tiisii baa taabatayoo tiisii buu ku mashquulsan yahay yaa wax kuu qaban kara marka aabbahaa iyo carruurtaadii iyo hooyadaa iyo walaalahaa iyo xigaalkaagii iyo nin walba tiisii baa cuslaysay yaa kuusoo gurmanaya marka a nin gurigiisii gubanaya miyaa guri kale daminaya maya ti walba tiisii ku mashquulsan yahay war hebelo war kaale culayska iga fududee anigii baa culus buu ku leh raalli how hooyoy maadi wax iga qaadi hooyo anaaba culayskii la kicina saas waxba la iska qaadi maayo nafina naf wax ka qaadi mayso adigu isku tashaa lagu leey marka saas maanaa nabiga waxaa yidhi sal alay waslam waxaad undigaysaa kuwa rabbi ka baqa maqnaansho xaal ay ku sugan yihiin ama maqnaansho xaal uu ku sugan yahay mafcuulka ka xaale ama faacilka macnaha waxaa laga wadaa ayagoon ilaahay arkaynin kuwa ka baqaya ilan indhahoodu ma hayaan qalbigoodaa arkaya laakiin indhahoodu ma arkayaan marka maqnaansho ahaan ayagoo ku sugan oon rabbi arkaynin kuwa ka baqa kuwa unbaa digniintaada ku intifaacaya wey oo salaada toosiya ruuxii isdahira oo tawxiidka isku dahira akhlaaqda wanaagsan isku dahira daacada iyo camalka saalixa isku dahira xumaanta iyo wasakda iyo dunuubta iska dahiraayay isagoonbaa iskale fa inamaa yatazakaa linafsihi ninna wax muusan u tarin ilaahayna wax maadan tarin oo dee waxba mama tari karaysid cid kalena wax maadan tarin adiganbaa iskale ama isku yare ama bato macna xagga rabbi baana loo ahaan doonaa loo noqon doonaa yaa ayuha nnaasu dadow antum idinku alfuqaraau kuwa baahan baa tihiin ilallahi alla xaggiisa kuwa u baahan baa tihiin idinkaa baahidu asal idinka tahay oo alla u baahan subxaana wa tacala wallahu allana huwa isaga ayaa alghaniyu midka deeqtoon ah alxamiidu oo la mahadiyo in yasha hadduu doono alla yudhibkum wuu idin tegsiin oo wuu idin baabi'in oo wayatii wuxuu la imaanayaa markaa bikhalqin makhluuq jadiidin oo cusub wamaa dalika kaasina ma ahaanin cala allahi alla korkiisa dalikadu tagsiintay u noqonaysa wamaa dalika tagsiinta iyo inuu makhluuq cusub la yimaadaayo dalika arrinkaasi ma ahaanin cala allahi alla korkiisa bicasiizin mid ku adag ma ilahay baa wax ku adag yihin subxana wa tacala wax ku adag ba ma jire walaa taziru ma xambaarto waasiratun naf dembi xambaarsan waasiradu waa nafta dembiga xambaarsan way macnaha walaa taziru ma xambaarto waasiratu naf dembigeedii xambaarsani wisra ukhraa mid kale naf kale dembigeeda ma xambaarto wa in tadcu hadday yeedho tii dembiga xambaarsanayd hadday u yeedho wa in tadcu hadday yeedho dheh musqalatun naf la cusleeyey hadday yeedho oy naf kale u yeedho maxay ugu yeedhaysa ilaa ximlihaa rarkeedii xaggiisa hadday ugu yeedho rarkeedii saarnaa oo dembigii dusha ka saarnaa ah hadday ugu yeedho laa yuxmal la xambaari maayo minhu kaa xaggiisa shay un laga xambaari maayo culayskaa saaran shay yarna laga qaadi maayo ayada unbaa xambaarsanaanaysa macnaha walow kaana haba ahaado kaa aa u yeedhanayso walow kaana haba ahaado almadcuwu wey ka loo yeedhanaya haba noqdo daa qurbaa dhowaansho mid u saaxiiba qaraabtinimo dadkii ku xigay eed salay adduunka isku tiirsaneedeena isu hiilin jirteen haba ahaadeene maanta waxba isuma qaban kartaa way macnaha marka adiga adiga iyo kistaada isku tasho isku tasho oo ninna ha ku tashanin saasaa lagu leeya macnaha innamaa tundiru waad undigi nebi maxamedow aladiina kuwii unbaad u digi oo digniintaada wax ku qaadanaya wey yakshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa bilqaymi maqnaansho xaalo ay ku sugan yihiin oo rabbi aynan arkaynin ilaan xabuu shayga markii la arkayo hortaada uu joogo nin walba waa rumaynaya saas way macnaha hadduu hadda libaax inagu soo fakado kulligan soo ka wada baqi mayno oo maxaan u baqaynaa waan wada aragnaa sooma ama agaasiya mas inagu soo fakado shaygu marka aada hortaada ka muuqdaayo nin walba waa ka baqaa laakiin taasi ammaan ma aha wax lagu kala horreeyana ma aha laakiin ammaanta lagu kala horreeyo waxa weeye shay lagaaga warramay oodan indhahaagu haynin markaad rumaysood amarkiisa raacdood raaligelintiisa ku dadaasho taa way midda lagu kala hadhayo macnaha ama shayga muuqdaay de nin walba taa waa samaynaya macnaha ayib wa aqaamuu weyt oo wa aqaamuu toosiye alsalaata salaada toosiye waman tazakaa ciddii isdahirta fainamaa yatazakaa wuu isdahirayaa uun linafsihi naftiisa darteed unbuu isu dahiraya isaga naftiisa unbay u noqonaysaa way macnaha wa ilallahi xagga allabuna almasiiru noqodkiiyo ahaanshuhu ayuu ahaado xaggiisa loo noqonaya way macnaha wamaa yastawii ma sinna wamaa yastawii ma sinna alacmaa kan indhaha la iyo walbasiiru ka wax arkaya waladulumaatu mugdiyada iyo walanuuru nuurku toona mugdiyada iyo iftiinkuna ma sidna waladillu hooskii iyo walalxaruuru kii kulaylka badnaa ma sidna iyaguna wamaa yastawi ma sidna alaxyaau kuwa nool walalamwaatu iyo kuwa dhintay ina allaha alle yusmicu wuxuu wax maqashiiyaa man yashaau ciduu doono wamaa anta adiguna ma tihid min nebi maxamedow bimusmicin ku wax maqashiin kara man cidda fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda ku sugan kuwa qubuurta ku jira waxba ma maqashiin karti in anta adigu ma tihid ilaa nadiirun diga mooye wax kale ma tihid innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay bilxaqi xaq xaala aad wadato bashiiran adigoo mid bishaaraynaya awa nadiiran iyo mid digaya adiga oo bishaareeye iyo diga ah ayaanu ku dirnay wa in min ummatin ummadi ma jirto ilaa hadday jirto khalaa waxaa tegay fiihaa ummaddaa dhexdeeda nadiirun mid diga ayaa tegay oo u diga macnaha wa in yukadibuuka hadday ku beeniyaan oo ay ku diidaan faqad kadaba waa beeni way beeniyeen alladiina kuwii min qablihim iyaga hortood ahaa ayaa beeniyey rusushoodii beeniyey jaa-athum waxaa u timid rusulum rusushoodii baa u timid bilbayinaati mucjizooyinkii cadcadaa bay ula yimaadeen wa bizuburi kutubtiina waa ula yimaadeen wa bilkitaabi kitaabkiina way ula yimaadeen almuniiri ee wax ifinayay isaguna ifayay uma kadibna akhadtu waxaan qabtay buu rabbi yihi subxana wa tacaala aladiina kuwa kafaruu kufriyey fa kayfa sideebuu kaana ahaa nakiiri diidadaydii say noqotay inkiraadii aan inkiray say noqotay maana meeshan waxaa laynu garabdhigaya laysu keen garabdhigaya waxyaale aan isku mid ahayn oo aada u kala fog ruux indhalahoo wax arkaya iyo mid indhala ma siman ma sinna jawaab iska cadda ma sinna labadaas mugdiyo iyo iftiin ma simanya maya laba iyaguna la simi kara ma aha hoos hadhac ah oo qabow iyo mid kul badan oo hanti ah aada u kulul ma siman yihi ma iyaguna ma sinna ma sinna intaasi saynan u sinnayn ayaa waxaan u sinnayn baktiga iyo noolaha bakti mayd meel yaalle iyo noolo shaqaysanayo xoog badani ma isku mid ba isku mid maaha ujeeddada laleeyahay maxamed maxaja marka intaaba waxaa laga wadaa muslim iyo gaal ma sinna kuwa maydka ah hadda ka hor baynu soo baranay waa gaalada soo ma liannahum amwaatu lquluub waay quluubtay bakti ka yihiin jidhkan meesha oroordahaye wax dhisahaye yani waxa weeyaan wax hormarinahaye yani intaas wax camirahaye ha u qaadan nimanku waa bakti waman kana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mathaluhu fi ulumaati laysa bikhaariji minha waa inagii soo marnay marka gaalku waa bakti mu'minkuna waa noolyahay labadaasi saynan u sinayn waxaa la mida waxyaalaha la soo sheegay saynan u sinayn laba la isgarab dhigi kara ama la simi kara adduunkana kuma sinna aakhirana kuma sinna indhoolaha aan indhaha lahayn waa gaalka maxaa yeelay indhihiisu waxyaalaha muuqda haba qabteene laakiin wixii ilaahay ugu talagalay maadaama aynan qabanaynin ousan uga faa'iidaysanaynin waa indhala-ya muuminkuna indhuu leeyahy dulumaadku waa baatilka baatilkao dhan waa wada mugdi nuurkuna waa xaq mugdiga iyo iftiinku sayna u sinayn bay xaq iyo baatilkuna u sinayn dilligu waa hooskaa waxaa laga wadaa jannada ilaahay iyo naxariistiisa xaruurkuna waa cadaabka ilaahay iyo ciqaabtiisa labadaasina ma sinna intaasi saynan u sinayn waxaa la mid a mu'minka iyo gaalku ma sinna oo gaalkuna waa bakti mu'minkuna waa xayi nool way macna rabbi subxaana wa tacaala markaa kadib baa wuxuu yidhi adig alle unbaa cidduu doono wax maqashiiya oo waxaa laga wadaa samaaca qabuulin waintifaac wa shaygan dhegta ku dhacaya inuu qalbiga galo oo lagu intifaaco oo la aqbalo loo hogaansamo taa ilaahay unbaa bixin kara soo ma adigu laakiin awooddaada ma aha nabi maxamed haddaatay salawatu rabbi waslamu caleyh innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ninkaad jeclaata adigu ma hanuunin karti marka waxa weeyaan ina allaha yusmicu man yashaau waa maqal khaas ah waa samaac khaas ahoo waa midka uu ka dhalanayo in la aqbalo shaygii oo aad qaadato kaa ilaahay unbaa bixiya subxaana wa tacaala wamaa anta bimusmicin man fi lqubuurina waxaa laga wadaa kuwa qubuurta ku jiraay waa gaalado waa amwaad wey saas macana yani wamaa anta bimusmicin man fi lqubuuri kuwa qabriyada ku jiraaye waxma maqashiin kartid masaladaa suuratu namli baan kaga soo hadalay dadka qubuurta wax ku jiraaye ma maqlaan mise ma maqlaan nusuus baa ku sugan inay wax maqlayaan xaalaadka qaarkood khaasatan inay wax maqlayaan laakiin waxaa halkan laga wadaa maqal oo dhegta ay ku dhacaysa keliya lagama wado maqal ay wax ku qaadanayaan oy u hogaansamayaan oo ku intifaacayaan ma ka suurowdaan ya intaad xabaalaha tagto haddaad tidhahdo war dadka xabaalaha ku jiro war ilaahay rubeeya oo macnaha waxa weeyaan maaragtay camal saalixa la imaada oo salaada tukada oo khayrka qaata miyay ka suroobi kartaa intay kaa qaataan inay ku intifaacaan ya maya saas way macana marka ma maqashiin kartid maqal ay ku wax ku qaataan kuwaa qubuurta ku jira sida aadan mu maqashiin karin maqalkaa khaaska ah ayaadan gaaladan kula joogana wax u maqashiin karin gaaladani qubuurta kuwa ku jiray la midi qubuurta kuwa ku jiraay waa laga yaabaa xaalaadka qaarkood dhaqdhawaaqa qaylaqaylada inay maqlaan laakiin waxba kuma qaadan karaan gaalkan kula joogeen ilaahay ugu talageli inuu hanuunana dhegtiisa waa ku dhacdhacaya wax dhaqdhawaaq iyo qaylaqayle iyo wax la akrinahaye wax la sheegahaye laakiin haba yaraatee kuma intifaacayo saasaa laga wadaa macna ayib adigu ma tiidbaali nebi maxamedow ma maqashiin kartid kuwaasoo inay qaataan ma keeni kartid oo ma waafajin kartid adigu hawshaadu maxay tahay waa inaad digto oo tiraa war cadaab baa soo socda iska jir intaa way hawsha kuu taalla waan ku dirnay buu rabbi yihi subxana watacala nebi maxamedow adigoo xaq wataan ku dirnay bishaaraynaya inta ku raacda udigaya kuwa ku diidoo kaa hor yimaada ummad kasta oo tagtayna midiga ayaa tegay oo dhexdooda loo diray ummad kasta saasay walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu taaquut ummad kasta rasuul baa loo diray rasuulkaasoo tawxiidka u geey ilahay keligii caabuda daaquudkana ka taga saas way macana oo ka fogaada ayib hadday ku beeniyeen bale nebigu sal alay slam waa lagu diiday sooma de haddii lagu diiday keli kumati haddii lagu beeniyey hortaabaa la beeniyey rusushii kaa horraysay ummadahoodii beeniyeen rusushii waxa rusushiibaa u timid ummadahaas waxay ula yimaadeen mucjizaad cadcad oo inay qaataan oo u hoggaansamaan ay ahayd waxay ula yimaadeen kutubtii bay ula yimaadeen zuburku waa jamcu zabuur zabuurkana waxaa la yidhaahdaa waa shayga la qoray zabara alkitaaba baa layidhahdaa ka qaba zuburka marka waxaa laga wadaa kutubtii oo dhan wabilkitaabi lmuniirina waxaa laga wadaa kutubtii axkaamta wadatay sida tawreed injiil ayaa laga wadaa yani zuburkuna waxay noqonaysaa kutubtii wacdiga u badnayd sida maalan kitaabkii zabuur ee nabiyulahi daawuud iyo suxufu ibraahim iyo kutubtii wacdiga u badnayd zuburkaa laga wadaa oo zuburka way soo wada hoosgelayaan waa caam bilkitaabi si khaasaa loogu cadfo waa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaam waxa luqada carabiga lagu yidhaahdo yacni zuburka way galeen kutubtani laakiin mudnaan gooniya la siiyey oo mar labaad baa la magacaabay kitaabka muniirkaana waa kutubtii waaweynada axkaamta wadatay sida tawreed iyo injiil oo kaleeto macna kutubtii markay ula yimaadeen maxay sameeyeen way beeniyeen kadibna rabbi wuxuu leeyahay waan qabtay kuwii kufriyey baan qabtay oo ciqaab baan ku qabtay say ahayd inkiridii aan inkiray say noqotay ilaahay subxana wa tacaala ficil buu ku inkiray waa halaagay macnaha inkiraadiisii waxay noqotay in la tirtiray oo la baabi'iyey wamaa yastawi ma sinna alacmaa kan indhahala iyo walbasiiru ka wax arkayaay ma sinna waladulumaatu mugdiyada iyo walanuuru iftiinkuna ma sinna waladillu hooska iyo walalxaruuru ashayu lxaruur ashayu walashayu lxaruuru xaruurku waa facuul oo mubaalaqa ku jirta walalxaruuru kan kulaylka badan kii kulayl walalxaruuru iyo kii kulaylka badnaana ma sinna hooskii iyo kii kulaylka badnaa ma sinna kakalwal kulaylka badan waxaa laga wadaa oy culimmada salafku leeyihiin xaruurka yani waa dabaysha hanfiga ah ee kulul ma habeenkii kulaylka dhace ee dabaylo waxaa jira kulul oo kulayl wato ama habeenkii soo dhaca ama maalintii soo dhaca waxay culimmada qaarkood kala duwayaan samuum iyo xaruur labaduba waa dabaysha kulul ee jirka masaamtiisa gelay jirka meelaha dhididku ka soo baxo iyo dulduleeladiisa gelaysaa la yidhahdaa labaduba laakiin labada midna ma habeenkii bay khaas ku tahay midna maalintii mise waa la wada yidhaahdaa taasi waa muran culimmada luqadda iyo tafsiirku intuba isku khilaafsan yihin adiga alxaruuru waa kulaylkaasi hanfiga ah ee jirka gelay wey macnaa iyo hoos haraca oo aad u macaani labadaasi ma sinna wamaa yastawi ma sinna alaxyaau kuwa nool iyo walal amwaatu kuwa dhintay toon kuwa nool iyo kuwa dhintayna ma sinna ina allaha alla yusmicu wuu maqashiiyaa man yashaau cidduu doonuu maqashiiyaayo waafajiyaa inay xaqa qaataan wamaa anta adiguusa ma tihid bimusmicin ku maqashiin kara man cidda fi lqubuuri qabriyada dhexeeda ku jira waa samaaca kaasoo maqashiin ay ka dhalanayso inay aqbalaan oy qaataan oy ku dhaqmaan oo ku intifaacaan ma maqashiin kartid kuwa qubuurta ku jira gaaladaana saa la mida in anta adigu ma tihid ilaa nadiirun mid digaya mooye digniin way hawshaada ee inaad waafajiso hawl ilaahay weeye adigu ma lihid innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay nebi maxamedow bilxaqi xaq adoo wata ayaan ku dirnay bashiiran xaala aad tahay mid bishaaraynaya wa nadiiran xaala aad tahay mid digaya ayaan ku dirnay wain min ummatin ummadi ma jirto ilaa hadday jirto khalaa waxaa tegay fiihaa ummaddaa dhexdeeda nadiirun mid u digaa tegay ummad kasta mid u diga waa loo diray wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow oo nimankan carbeedeed ka dhalatay kaa hor yimaadaan ay kugu gacansaydhaan faqad kadaba xaqiiqe waxaa beeniyey alladiina kuwii baa beeniyey min qablihim iyaga hortood ahaa min qablihim iyaga ka horreeyey rusulahum bay beeniyeen way macnaha faahfaahin baa la galay say u beeniyeen jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati mucjizaadkii cadcadaa bay ula yimaadeen wa bizuburi kutubtiibay ula yimaadeen waa kutubtoo dhandhe markaas wa bilkitaabi kutubtiibay ula yimaadeen almuniri kitaabku waa jinsi wa bilkitaabi jinsi baa laga wadaa kutubtiibay ula yimaadeen almuniiri ee ifaye oo macnaha iftiimayo wax ifinayay caddaa baa laga wadaa manaa kitaabtii caddaa marka wa bizuburi kutubtii oo dhan wey wabilkitaabina waa kutubtii khaaska ahayd oo waaweynayd oo axkaamta wadatay sida tawreed iyo injiil iyo wax lamida macnaha uma kadibna akhadtu waxaan qabtay buu rabbi subxana wa tacaala alladiina kuwii kafaruu kufriya ayaan qabtay ee fa kayfa sideebuu kaana ahaa nakiirii diidadaydu say ahayd inkiraadii aan inkiray iyo diidadii aan diiday say noqotay waa lagu baaba'ay wey manaa waa lagu rogmaday alam tara ana allaha maadaama ay sidaa tahay oo kuwii hore saa rusushii markay u beeniyeen saa loola dhaqmay kuwanina taa oo kaleeto unbay mudan yihiin wy maanaa qarka u saarey hadalku marka waa hanjabaad iyo yani waciid wey goodi wey alam tara ana allaha anzla min asamaai maan faakhrajna bihi thamaraatin mukhtalifan alwanuha alam tara miyaadan arkayn ana allaha alle anzala inuu soo deji min asamaai xagga sare maan biyo inuu ka soo deji oo fa akhrajnaa aan bixinay bihi biyihii amaraatin midho aan ku bixinay midhahaasoo mukhtalifan uu iskhilaafsan yahay alwaanuhaa midabadeedu ay iskhilaafsan yihiin wa min aljibaali buuraha xaggoodana judadun ayaa ka ahaaday wa min aljibaali buuraha waxaa ka mid ah judadun yacni tubo ama wadiiqooyin kuwaasoo biidun cadcad iyo wa xumrun kuwo gudgududan kuwo cadcad kuwaasoo mukhtalifun ay iskhilaafsan yihiin alwaanuha midabadoodu iskhilaafsan yihiin wa qaraabiibu ayaa ka ahaaday jibaashi bay ku xidhantay judadun baa ka ahaaday bay ku cadsantay wa qaraabiibu kuwo dugul ah suudun oo madmadow wa qaraabiibu suudun qaraabiibka oo shayga aada u madow jamcu hirbiib waay hirbiibkana waa madowga tikhda wey macnaa suudun oo madow marka wa suudun qaraabiibu saasay noqon kartaa macnaha wa min annaasi dadka xaggooda waxaa ka ahaaday iyo waddawaabi iyo daabooyinka yacni naflayda dhulka ku socota wal ancaami iyo xoolaha xaggooda mukhtalifun baa ka mida kuwa iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabkiisu uu iskhilaafsan yahay kadalika kaas hore oo kale ay ikhtilaafan iskhilaaf oo kadalika kaa hore oo kale ah inamaa yaksha allaha alla waxa uun ka baqa min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin ama addoommadiisa xaggooda waxaa ka baqa alculamaau kuwa yaqaana isaga ina allaha alcasiizun midka qaalibka a wey hafuurun oo dhaafo addoommadiisa dunuubta u dhaafo man rabbi subxana watacaala halkani ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa jaanib ka mid ah ayaa laynoo muujinaya ayib oo waxaa layna barayaa waxa la yidhahda alwaanta midabada wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala miyaadan arkaynin allah inuu xagga kore biyo ka soo dejinayo biyihiina aan kusoo saarayno midho iltifaat wey midhaan kusoo saarayna midhahaasi biyahaasi soo saareen midabadoodu waa iskhilaafsan yihin waa kala duwan yihin ulfirs biyaha waraabiyey waa hal biya waa hal roob dhulka ay ka soo baxeenna waa hal dhul hal geed inay ku yaallaanna waaba dhici kartaa midabkiina waa kala gedisan yihin maxay maxay taas awood waxaan isaga oo hal meel ka soo wada jeeda nooc nooc ka dhigi karta inay jirtaad meesha ka fahmaysa shaydeedaba shayga dabeecada la yidhahda dabeecadu dabeecadu wax ma kala badbedeli karto haddiiba shay la kala badbedelaya aada aragto oo la kala duduwayo awood baa meesha ku jirta aan caadi ahayn marka midhihii waa midabad buurihii markaad fiiriso buuraha xaggooda waxaad arkaysaa yacni judadun waa jamcu judda juddadana waxaa la yidhaahdaa wadiiqada ama waxaa la yidhaahdaa tubta yacni tubta iyo jidka buurta korkeeda mara ayaa la yidhaahdaa judadka asalkiisa la yidhahda waxaase hadda laga wadaa buurta markaad saa u fiiriso dhagaxyaanta intii isku midababa way isku aadan yihin yacni in madowbaa isku daba taxan ilaa buurta kor xaggan markaad fiirisana waxaa isku daba taxan in yacni gudguduudan in cadcad xagga markaad fiiriso haddana in cadcad baa isku daba taxan markaad saa u fiiriso waxaad moodaysaa wadiiqe iyo jid yaroo dhuuban oo buurta fuulahayo oo kor u socdo midabadii waa kala gedsan yahay wixii waa hal dhagax hal meel buu ku wada yaallaa dabeecadiisii waa isku mid midabkiisiina waa kala duwan yahy judatun biidun wa xumrun mukhtalifun alwaanuha isagoo guduud ah ama casaan ah baa casaankii haddana sii kala duwan yahay sooma casaankii waa sii kala duwan yahay ilan casaankaa laftiisa intaasoo midab sii hoosgelaya mar casaankii waa adag yahay mar waa khafiif mar waa kasii hooseeya wahaakada kii laftiisa cadiinkii waa sii kala daran yahay oo isaguna mukhtalifun alwaanu isagoo hal midab ah buu haddana kala tegaya oo iskhilaafaya wa gharaabiibu suudun buurihii wadooyinkii maraya dhagaxyaantoodii waxaa ka mid a kuwo madmadow oo madowgoodu haddana tik yahay qaraabiibku waa markuu madowgu aad u daran yahay mana saasale waa jamcu hirbiib macnaha waxa weeyaan kuwo aad u madow baa ka mid a bal midabadaas halkaa buur ah ee iskhilaafsanna fiiriya awooda rabbaaniyaa ka dambaysa oo cagsho badan saas way macnaha dadka xaggiisa markaad fiiriso naflayda dhulka korkooda ku socoto xoolihii haddaad fiiriso ayagana midabkoodii waa iskala duwan yahay sidaasoo kaleeto sida unbaa u kala duwan yahay bal bini aadamka adigu fiir bini aadamki iyagoo hal aabe ka soo jeeda iyo hal hooyo oo hal asal ka yimid ayaa waxaad arkaysa haddana wax isku mid a uma jiro bal adigu hindiga iyo yurubiyaanka iyo jinaha iyo carabka iyo afrikaanka bal adigu fiir isku hooyo isku aaba dhashay meel bay kasoo aadam iyo xaawaa wada dhalo waxaad arkaysa kuwii cabcasaa ee casiinka ahaa laftooda baad kala garan oo isku midab maaha madmadowgiibaa sii kala daran oo isku madowba ma aha kuwii gudguduudnaa isku guduudba ma aha midabba kala tagsan wey saas bal waxaa laga yaabaa labada hadda hooyihi aabba wada dhaleen oo uurka wada jiifay oo mataanaha ah midna inuu cas yahay midna madow yahay soo ma hal biyaa laga wada abuuray ogow waa qudrad cajaa'ib ah oo cajab badan wey awood rabbi baa meesha ku jirta marka waxaa layna dareensiinayaa marka laynoo jeedinayaa war bal aayaadkan hortiina ka muuqda eed mar walba arkaysaan u fiirsada oo waxaad garataan rabbiga waxaan sidan yeelay inuu awood ballaaran oo meelay ku dhammaatay uusan jirin uu leeyahay saas daraaddeed iska jira awooddaasi awoodaad ka hortegi kartaan ama ka baxsan kartaan ama ka fakan kartaan ama isku taagi kartaan ma iska jira baa laleeyahay macnaha oo ku cibro qaata aayaadka rabbi subxana wa tacaala waxaa aayadda loogu dambaysiyey innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa ilaahay ka baqa uun yacni addoommadiisa culimada unbaa ka baqa culimada unbaa ka baqda xasri baa la yidhahdaayo baqdinta ilaahay culimada unbay khaas ku tahay oo cid kaleba ilaahay kama baqdo saas iyadoo la yidhi way ka dhigantay macna macnaha waxaa laga wadaa sida ay culimadu leeyihiin salafku yacni waxaa talaasum ka dhexeeya oo isku xidhan oon kala gu'i karin alla khashiyadiisa iyo cilmigu saas daraaddeed alcilmu huwa alkhashya waalkhashyatu hiya alcilmu saasay macnaha labadaasi ma kala go-aan saas daraaddeed haddaad aragto nin wax garanaya laakiin cabsi ilaahay iyo camal uusan ku jirin caalim ma ah waa sida ibliis ibliis oo wax ma garanayo camal ma laga waayo culimo la weeye lama dhihi karo ayib midna khashya ku jirta oo cabsibaa ku jirta oo waa rafaadsan yahay oo waa dadaalhayaayo laakiin aqoon ma laho meeluu ilaahay u marabo ma garanayo kaana culimo mehe waa jaahil sooma caalim yaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa ciddii kulmisay khashyo iyo iyo garasho labadaasi ruuxa isugu tagtay baa culimo ah kitaab ilahi iyo sunno nabina waa yaqaanaa camalkiina waa ku daray oo ilaahayna waa ka baqaa dhaqan ahaanna waa u hagaagay culimo dadkaasa loo yaqaan ayib laakiin nin kasta oo maalmo kitaab laqmaystay baynu inaga culimo u naqaana mushkilada ina haysata wey maanaa ha hebel waxaa lagu leey waa culimo koox buu hogaaminaya daba socota oo daba guuraysa camalkiisi iyo hadday isu bandhigaan waxuu sheegahayo isma leh wuxuu yaqaano marka la fiiriyo waxaa laga yaabaa dhowr kitaaboo fiqiyuu laqmaystay intiina shaquu ka dhigtay oo dadku wax kaga urursadaa waa culimay leeyihi war culimo maaha ha culimo qanjirka moogta hilibkaa lagu tiriya ka midna maaha ya qanjir hilibka ma jiro laakiin waa lagu tiriya kuwo badanoo culimada iskaga tirsan baa jira lakiin aan ka mid ahay caalimka waxaa la doonayaa rabbaaniga ah inuu cilmigana ku camal falo waxna garanayo haddii labadaa laga waayo ama waa jaahil ama waa culamaau suu o waa ibliis iyo inta raacsan wey maana selafka waxaa ka soo ridwaan ullahi calayhim inay dhihi jireen culimadu waa saddex caalimun billah wa biamri illah caalimun billahi laysa bicaalimin biamri illah caalimun biamri illah laysa bicaalimin billah waa saddexda nin ilaahayna yaqaana ilaahay amarkiisana yaqaana sharcigii ilaahay waa yaqaanaa iyo jid loo maro ilaahayna waa yaqaanaayo waa ka baqaa kaasi waa culimada dhabtee aayaddu sheegtay ninna caalimun billahi laysa bicaalimin biamri illah ilaahay waa yaqaanaayo baqdintiisi iyo cabsidiisu waa ku jirtaa laakiin jiduu u mara ma garanayo amarka ilaahay ma yaqaano kaa maxaa la yidhahdaa waa jaahil waa jidka oo nasaarada wey ka saddexaadi waxa weeye caalimun biamri illah laysa bicaalimin billah amarka ilaahay waa yaqaanaa sharcigi iyo diintii waa yaqaanaa qur'aan iyo sunno waa yaqaanaa laakiin ilaahay ma yaqaano oo kama cabsado kaana waa dhaqankii yahuudda iyo culimmada xunxunkee diinta ku adeegata saddexdaasaa culimo lagu sheegaa hal mid baana culimada dhabta ah waa ninka isku darsaday alcilmu billahi wa biamri illahi tabaaraka watacala ilahayna waa yaqaanaa amarkiisi iyo sharcigiisiina waa yaqaanaa kaasaa culima macna kaasaa marka ilahay ka baqa ayuu rabbi leeyahay subxana wa tacala inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa hadda shayga haddaadan garanayninba see baad uga baqiba su-aasha macna haddaadan garanayninba maba garanaysid haddaadan garanayn kama baqaysid dabkaa hadda meeshaas furaya haddii aadan ogeyn dhibka uu kuu geysanayo miyaad iska jiri ilmaha yarkay gurguuranaya dabka wuu iskaga dhici sooma muxuu ugu dhacaya leanna dabkuusan garanaynin muxuu dab galaa muxuuse gudaha sooma ma yaqaan libaax soo ordahay ninkii yaqaano unbaa ka carari ama macnaa waxbay ka xeeladay libaax ninaan aqoonin baa lax ka ritay dhaan soomaalidu libaax haddaad taqaano waad ka baq waad ka carari laakiin ninaan aqoonini libaaxa wuxuu u haystaa bisad oo kaleeto intuu daba orduu cuni marka sideedaba aqoonta aad garanayso waxaa ka dhalanaya qadarin waxaana ka dhalanaya camal ilaahay nin yaqaano unbaa iska jiro ka baqa oo iska ilaaliya wey amaa jaahilka ilaahayba aan garanaynin hadda ilaahay muxuu galaa muxuu gudaa muxuu awood leeyahay maxaa dib ka imaan doona uu keeni doonaa ciqaabtiisu intay la egtahay hadduusan garanayn masle uga baqaya mana saas mana ayb alam tara miyaadan ogeyn ana allaha miyaadan arkaynin ana allaha alle anzala inuu dejiyey min asamaai samada xaggeeda maa an biyo inuu kasoo dejiyey fa akhrajnaa marka aan bixinay bihi biyihii tamaraatin midho aan kusoo bixinay midhahaasoo mukhtalifan uu iskhilaafsan yahay alwaan alwaanuha midabadoodu ay iskhilaafsan yihiin wa min aljibaali buuraha waxaa ka mid ah judadun duu judadin saas way macana yacni buuraha waxaa ka mida duu judadin ama judadun dariiqyo buuraha waxaa ka mid a kuwa wadiiqooyin iyo tuba u saaxiib ah tub u saaxiiba macnaha biidun tubtaa iyo wadiiqooyinkaasoo biidun cadcad iyo wa xumrun kuwa gudguduudan oo cadcad ah kuwaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhaa midabadoodu iskhilaafsan yahay midabadoodu oo macnaha cadiinkuna waa is sii kala gedisan yahay guduudkiiyo casaankuna waa sii kala gedisaya macnaha wa kharaabiibu ayaa ka mid ah kharaabiibu ku dugul ahoo aad u madow suudun oo madow suudunku waa madowga caadiga kharaabiibkuna waa aad u madow oo madowgiisu tiq yahay saas way macnaha wa min annaasi dadka waxaa ka mid a waddawaabi iyo yani naflayda dhulka ku socota iyo wal ancaami xoolaha waxaa ka mid a mukhtalifun miduu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabkiisu iskhilaafsan yahay xoolaha midabadooda isku mid maaha naflayda duurka ku noolee socota xamaaratada dhulka xamaaranaysa wax midabkoodu isku mid yaha ma jira dadka kaba darma macna ayku saas way macana ayib yani intaa hadda masaajidka fadhido haddii aad dharkaad qabtaan u fiirsataan mid mid lamidaba ma jiro ya bal adu ufiirsa inta midab baad meesha ku fadhidaan idinka midabadiinna haddaad fiirisaan kala tagtay bal khalqi kale iyo makhluuqaad kale warkooda uba kaadi macna ilahi subxana wa taala qudradiisu cajiib wa saas maana kadalika mukhtalifun miduu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabkiisu iskhilaafsan yahay kadalika kaa hore oo kaleeto ikhtilaafan kadalika iskhilaaf kaa hore oo kale ah yani kaa ka hore ka wey waa kala gedisnaanta hore lasoo sheego oo kale lamida macnaha inamaa yakhsha waxa uu baqa allaha alle waxaa ka baqa min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin alculamaau culimada unbaa ka maqda culimadu warasatu lambiyaa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka xadiidka saxiixa uu ka sugan yahay ana aclamukum billah wa ashaddukum lahu khashya buu nabi sal lay slam anigaa ilaahay idinku aqaana xagga cabsidiisana anaa idinku horeeyo o idinku adag buu nabi uri salawatu rabbi waslamu aleyh waa mutalaasimaan baa leeyahy cilmiga saxiixa wuxuu markaba laasimsanayaa camal camal iyo khashyo ayuu laasimsanaya macna ayb ina allaha alla casiizun midkii qaaliba weeye hafuurun oo addoommadiisa u dembi dhaafo wey rabbi subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye tillaabada hore waxaad ka bilowdaan inaad wax barataanoo ilaahay aad barataan oo sharcigiisa aad barataan asaaskaasa wax ku asaxan saas way maanaa faclam anahu laa ilaha ila allah baan u tegi doonaa diinta asaaskeeda waa cilmi iyo barasho wey maanaa jahli ma aha jahli ma aha maanaa ina aladiina yatluuna kitaab allah ina aladiina kuwa yatluuna akhriya kitaab allahi kitaabka ilahay kuwa akhriya oo wa aqaamuu toosiye alsalaata salaada toosiye oo wa anfaquu bixiyey mima rasaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaar kii bixiyey siran si qarsoodi ah iyo wa calaaniyatan si caddaana u bixiyey yarjuuna waxay rajaynayaan kuwaasi tijaaratan ganacsi bay rajaynayaan lan tabuura tijaaradaasoo lan tabuura aan baaraynin liyuwafiyahum inuu u oofiyo daraaddeed bayna u baarayn liyuwafiyahum inuu u oofiyo daraaddeed ujuurahum ajiriyaalkooda inuu u oofiyo oo wayaziidahum uu u ziyaadiyo min fadlihi fadligiisana uu wax uga ziyaadiyo weli wax ugu daro inahu alle kafuurun midkii dhaafid badan weye shakuurun oo shukrin badan wey waladii midkaa awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu waxyoonnay oo min alkitaabi kitaabkii huwa isaga ayaa alxaqu xaqa ah musadiqan xaala u yahay mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii hortii ahaa oo kutubta ah ina allaha alla bicibaadihi addoommadiisa la khabiirun midkii baatin og weeye basiirun oo arka wey rabbi subxana wa tacala alla subxaana wa tacaala ayaa kitaabkiisa kuwa akriya akrintaas waxaa la socda raacid yani atilaawa raaciddana waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa akrinta marka waana inaad akrido marka labaadna dhaqan ahaan u qaadato oo noloshaadu ay isaga raacsantay kuwa ilaahay aa kitaabkiisa akhriya oo salaada toosiya waxaanu ku irsaaqnayna wax ka bixiya si qarsoodi ayo si muuqataba u bixiya kuwaasi waxay rajaynayaan ganacsi aan baaraynin tijaaratan lan tabuur ganacsiga aan baaraynin muxuu ganacsiga aan baaraynin waa ajirka iyo abaalgudka saas maana ganacsiga aan kugu baaraynin oo kaa baxaya kuu soconaya ood ka faa'iidayso ribaxayo faa'iidada aad ka helayso waa camalka saalixa ah ajirkii aad ka hesho ilahay agtiisa aad ugu tagtay subxana wa tacala waxayna u baaraynin allah wuxuu ajiriyaalkoodii u oofinaya markaasuu haddana siyaado isaga fadligiisaabu ugu daraya marka nin intiisiina helay siyaadana helay ganacsigii miyuu miyuu khasaaray ma ku baaray maya adiga markaad alaab keensato alaabtii hadday kaa baxdo lafihiina aad ka hesho siyaadana aad ka hesho miyaad ku khasaartay maya waad faa'iida wey macana marka camalkoodan iyo dadaalkoodan iyo ajirkoodan ay shaqaysanayaani isagoo siyaado oo wax wata ayay helayaani badeeca ku baartay mar nooma noqonayo saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala sababtuna waxa weeye allah subxaana wa tacaala waa kafuur oo xumaanta ka dhacdayna wuu u dhaafaa shakuur weeyo addoommadiisa wanaagay la yimaadaanna wuu ka shukriyaayo waad mahadsantihiin waad fiicantihiin buu dhaha abaalgudna wuu ka siiya rabbi subxana wa tacala maaha ilahi subxana wa tacaala shakuurka sifaatkiisa shukri baa ka mid min sifaatihi ashukru shukrigu waxa weeye in ruuxii wixii uu shaqaystay la yidhaahdo abaalgudkiisana la siiyo waad mahadsan tahay nalo ilahi subxana wa tacala addoommadiisa wanasan waana ammaanaa abaalgudna waa siiya macana kitaabka aan ku waxyoonnay isaga ayaa xaq kutubtii ka horraysayna wuu rumaynaya wuu u markhaati kacay allana addoommadiisu waxay samaynayaan xog hoos buu u ogyahay gunta wuu ogyahay wuuna arkaya macana ina aladiina kuwa yatluuna akhriya kitaab allah marka kitaabka ilahay akhrintiisa in lagu dadaalaya macnaha waxa weye aayaddu ina baraysaayo hadde waxa weeyaan camal lala yimaado acmaasha ugu fadl badan ilahi loogu dhawaaday kamid taha macnaha xaraf kasta toban ajir haddaad ka helayso waa fududba xaraf kasta alif lam mim markaad tidhahda soddon ajir baa ku jira keliya alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun buu nabir sal la alay slam mid kal walba basana waxaa ku jira toban ajir baa ku jira ninkii maalinkii kun xaraf aqriyey meeqa ajir buu leeyahy ya ugu yaraan toban kun buu leeyahy kun xaraf waxaa laga yaabaaba inay noqoto ya waxaaba laga yaabaaba inayba xisbi noqoto ama ka yaraataba aada u yarta macana macnaha marka waxaa layna barayaa meeshaas faa'iido weyn iyo ganacsi weyn oo doqoni magaratay abaa ku jira doqoni magaratay dad badan ma oga saas daraaddeed kama warhayaanba meesha markaa laga faaidaysta laleeya maana ayib ina aladiina kuwa yatluuna akrinaya kitaab allahi ilahay kitaabkiisa oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiyey oo wa anfaquu bixiyey mima razaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaarkii bixiyey siran si qarsoodiya iyo wa calaaniyatan si muuqataba yarjuuna waxay rajaynayaan kuwaasi tijaaratan sawaab iyo ajir bay rajaynayaan tijaaratan ganacsi bay rajaynayaan taasoo lan tabuura aan baarayninoo aan sicir jabaynin sicirkeedu uusan jabin macna liyuwafiyahum inuu u oofiyo daraaddeed ujuurahum ajiriyaalkooda inuu u oofiyo u dhammaystiro iyo wayaziidahum inuu u kordhiyo darteed min fadlihi fadligiisa inuu wax uga kordhiyo xaggiisana inuu siyaado ugu daro rabbi subxana wa tacala inahu alle kafuurun midkii dhaafid badan weye shukuurun oo shukrin badan oo addoommadiisa uga abaalgudo wixii ay la yimaadaan waladii midka awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan ku waxyoonay oo min alkitaabi kitaabka waa qur-aanke huwa isaga ayaa alxaqu xaqa ah musadiqan xaalo uu yahay mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii isaga ka horreeyey oo kutubtii hore towradii injiil iyo kutubtii kaleba uu markhaati kacay ina allaha alla bicibaadihi addoommadiisa la khabiirun midkii gun og weeye basiirun oo arkay guntoodana waa oge waana arkaa rabbi subxana watacala waa la socdaa uma awrasna alkitaaba aladina istafayna min cibaadina faminhum zalimu linafsihi waminhum muqtasidu waminhum saabiqu bilkhayraati biidn illah dalika huwa alfadl lkabiir uma kadib awrasnaa waxaan dhaxal siinay alkitaaba kitaabkii waxaanu dhaxal siinay aladiina kuwii baanu dhaxal siinay istafaynaa aan dooranay oo min cibaadina addoommadanada ka mid fa minhum waxaa ka mida kuwa daalimun mid dulmiyey linafsihi naftiisa dulmiyey wa minhum waxaa ka mida muqtasidun mid dhexdhexaystay dhexdhexaad mid ah wa minhum waxaa ka mida saabiqun mid hormaray oo rido ilaah iyo janno u hormaray bilkhayraati khayraadkuu samaynaya sababtood ku hormaray biidni illaahi ilaahay idankiisa sababteed ku hormaray dalika kaas huwa isaga ayaa alfadlu fadliga alkabiiru ee weyn jannaatu cadnin waarida jannooyinkooda ayay yadkhuluunahaa gelayaan yuxallowna xaal yani xaal la qurxinayo yuxallowna waa la qurxino waa la biladayn fiihaa jannaadka dhexdooda waxaa lagu biladaynaya oo lagu qurxinaya min asaawira jinjimooyin oo min dahabin dahab ah wa lulu-an iyo luul baa lagu jinjimaya lagu qurxinaya wa libaasuhum labiskoodi iyo dharkooduna fiihaa jannada dhexdeeda xariirun xariir wey wa qaaluu waxay yidhahdeen markay jannadii galeen oo intaa isku heleen alxamdu mahab lilahi ilahi bay u sugnaatay alladii allahaasoo adhaba tagsiiyey cannaa xagga naga alxasana murugtii naga tagsiiyey ina rabbanaa rabbiganna lagafuurun midkii dhaafid badan weeye shakuurun oo shukrin badan alladii allahaasoo axallanaa na dejiyey daara almuqaamati nagaadiga daartiis nagaanshaha daarteedii na dejiyey min fadlihi fadligiisa dartiina nagu dejiyey camalka naga maaha laa yamasunaa nama taabanayo ama laa yamasunaa xaal uusan na taabanaynin fiihaa daartaa dhexdeeda nasabun wax dhib ah walaa yamasunaa uusan na taabanayninna fiihaa fiiha daartaa dhexdeeda luquubun daal daalna uusan na taabanaynin wman iyo dacb uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina rabbi wuxuu lehi subxaana wa tacaala kitaabkan qur-aanka ah ee xaqa ehe adiga lagugu soo dejiyey nebi maxamed ah waxaa la dhaxal siiyey kuwaan dooranay oo addoommadanada ka mid ah ilaahay dadkuu doortay xulkiisa ah waa kuwa qur-aanka dhaxal u helay wey weliba khaasada ka sii khaasani waxay yihin culimada waalculamaau warathatu lanbiya buu nabi uri sal lay slam waalanbiyaau lam yuwarithuu dirhaman wala dinaara wainama warathuu lcilma faman ahadahu ahada bixadin waafir buu nabri sal lay slm ambiyada dhaxalkoodii dadka ku fadhiya ee qaatay waa culimmada dadka ilaahay qur-aanka uu dhaxal siiyey wuxuu ka dhigay kuwa uu doortay oo addoommadiisa kala baxay oo u xushay xul wey ninkii kitaabkaa ka qadaay kuwa laga yimid buu ku darmaday kuwa ilaahay doortay waa kuwa kitaabkan loo xulay barashadiisa ku dhaqankiisa qaadashadiisa faafintiisa u dagaalankiisa baahintiisa wax ku bixintiisa dadkaas ilaahay u dooray kitaabkan kuwa way kuwa macnaha dhaxalkii haya kuwa ilahay subxana wa tacala xushayna iyaga way macnaha ayagii baa kala baxaya marka waxay u kala baxayaan saddex daalimun linafsihi iyo muqtasidun iyo saabiqun bilkhayraati biidn illah saddexdaas iyay keliya khilaaf badan baa meeshan ku jira aayadda laakiin madhabka u fiican ama ra'yiga u fiican waxa weye aayadda lagu fasiraayo in la yidhaahdo saddexduba mu'miniintay ka mid yihiin saddexduba addoommada ilaahay doortay ee diinta u doortay iimaanka u doortay bay ku jiraan saddexdubana waa ahlu janno laakiin way kala duwan yihiin madhabkaasi ra'yiga inay saddexduba ahlu janno yihiin ayaa waxaa ku soo arooray xadiidka abu saciidin alkhudri ee imaamu tirmidi uu soo saaray sheekh albaanina saxiixiyey wuxuu nebigu yuri sal lay wasalam aayaddan markuu akhriyey kullun bimanzilatin waaxidatin wa kulluhum fi ljannati buu nabi uri sal lay waslam kulligood saddexdanba jannaday gelayaan buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh aayadda marka khilaaf adag baa ku jira faahfaahin aada u fara badan iyo niqaashka ku jira ninkii u baahani saddexdani ehluliimaankay ku wada jiraan mise daalimintu waa gaalka labadan dambana waa mu'miniin muqtasidka iyo saabiqa khilaafkaasaa ku jira ibnulqayim baa si fiican uga niqaashay kitaabkiisa ariiqu lhijratayn ama haddii kale badaa'icu tafsiirka hadda lagu kulmiye tafsiirkiisa aayaddan markuu fasiraya halkaasa loogu laabto ra'yiga marka raajixe xooga badan waa ra'yiga xadiidka nebigu kutusayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ah saddexduba inay ahluliimaanka yihiin saddexdubana jannada wada gelaya sidaas daraaddeed baa aayaddu waxay tihi aayadda ka dambaysaay jannaatu cadnin yadkhuluunaha lama kala qaadin maxay kala yihiin marka saddexdani daalimun linafsi waxa weeye waa midka waajibkii loo dirayna wax ka dayacay wixii daal la yidhina iyo dembiyadii laga reebayna wax ka samaynaya waajibkii wax waa samaynaya wuu la imaanaya waxna waa dayacaya xaaraamtii ka tag la yidhi waxna waa ka tegaya waxna waa iska qasanaya kaasi waa daalimun linafsihi aalim linafsihi waa ahluliimaan waa ruux muminoo tukanahayo yani laakiin sibay wax ka yihiin kaasi waa mid aalim nafsihi waana sida taqriiban loo badan yahay baad moodaa sooma muqtasidka waa ninka dhexdhexaadka oo dhexdhexaadka waxaa laga wadaa wixii waajibe loo dirayna wuu sameeyaa waxse kuma daro waajibka wixii ka tag la yidhi ee dembi ana ee dunuubta waaweynana waa ka taga laakiin waxyaale laga fiicfiicayo makruuha wuu iska sameeya muqtasid baa la dhahaa kaana waa midka taqriiban macnaha kii hore waa dhaama kii hore waa dhaama saabiq bilkhayraatku waxa weeye waa nin waajibaadkii oo dhanna gutay weliba waajibaadkiina ku daray mustaxabaadki iyo sunnooyinkii ku daray xaaraamtiina ka tegey xaaraamta ka tegitaankeedana ku daray wixii makruuhee laga fiican yahay oo dhanna waa ka tegay kaana maxaa la yidhahdaa saabiq bilkhayraat baa la yidhahda derajo sare wey midaas inay derajo sare tahay waxaa lagu xidhay biidni illaahi baa lagu xidhay ilahay baa kaa bixiya subxana wa tacala wax sahlan maa saddexdaasay marka kala yihin waa saddexda hadda loo qaybsan yahay dadka ahluliimaanka u qaybsan yahay saddexdoodu say kala noqonayaan waxa weeye midkan saabiq horta aalim dhaalim linafsihibu maalinta qiyaamada markii la tago jannada wuu ku dambayn doonaa laakiin dembiyada uu galay iyo waajibkuu dayacay ee meesha uu la tegay hadduu doono ilaahay wuu iska cafiinoo horay baa jannada laga geyn hadduu doonana alla intuu cadaabka soo mariyo oo laga soo gooyo iyuu markaa jannada ku dambayn doonaa waa daalim linafsihigow muqtasidkana muqtasidka isaga yuxaasabu xisaaban yasiiran waa la xisaabin laakiin xisaab yaro fudud oo dembigiisii un in la yidhaha war kaama gashay kaama gashay ha waan gala ilaahay cabsi markay gasho waa lagu cafiyey ka tag baa ladhihi adduunkiina anaa ku asturay haddana waan ku cafiyey balkaciska jannada iska gal kaana waa muqtasid saabiq bilkhayraatku isaga uu jannaduu gelayaa min gayri xisaabin walaa cadaab isagoon la cadaabin xisaabna la marinin horay buu isaga jannada ka aaday saasay kala yihiin marka saddexduba ahlu janna wey rabbi subxaana wa tacaala saddexdaa kooxoodee la kala yahay saddexdaba qur-aankaa ilaahay dhaxal siiyey subxana wa tacala waa dadka ahluliimaanka ah ee muslimiinta wey macana aayadda saa inuu ku fasiraa qurux badan oo tafsiirkaasaa fiican xadiiskaasaa la rajaxaya laakiin khilaaf badan baa ku jira jannaday wada gelayaan jannada markay galaanna waxaa lagu qurxinayaa bu rabbi yihi subxaana wa tacaala jinjimooyin dahab ah iyo luul ayaa lagu qurxinaya labiska ay jannada ku xidhan yihiinna waa xariirtii jilicsanayd wey markay halkaa tagaanoo jannada galaan bay ilaahay u mahad celinayaan waxay leeyihin allah mahadsanoo amaanan allihii murugta naga tegsiiyey adhaba cana alxasan qiyaamo haddii la tago oo qabriga la aado oo qiyaamo la tago murug haddii adduunka la joogo murug wixii murug aan soo marnay bay allah naga tegsiiyey rabbiganna waa midka dunuubta dhaafa addoommadooda addoommada wanaagga sameeyeyna ku shukriya allahaasoo na dejiya daarta nagaadiga fadligiisa dartiina nagu dejiye daarta lagu nagaanayo waa jannada ma camalkaagaad ku gashay iyo caqligaaga iyo caqiidadaada maya min fadlihi waa kii xadiiska nabiga sal lay wasalam waxaad ogaataan ninna camalkiisa janno ku geli maayo markaasaa waxay yidheen nebi allahuma adiga xataa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam aniga xataa ilaa ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo mooyaane saas min fadlihi janno fadlilahi baa lagu gala subxana wa tacala acmaashani waa iska asbaab laakiin bixinta jannada ilahay baa iskale subxana wa tacala saas ayib na taaban maayo bayna laa yamasunaa fiiha nasabun jannada dhexdeeda wax dhiba nama taabanayo nasabka waxaa la yidhahdaa waa dhibka jirhka gaadho wey jirhka dhexdiisa jirhka wax dhib oo ilan shaqo mahayo jirhka jannada dhexeeda shaqo la qabanayo ma jirto oo jidhka dhibaata ka soo gaadhayso walaa yamasunaa fiiha laqubna waa daalka soo gaadho weeye nafta ruuxda soo gaadho wey ruuxu markuu shaqeeyo gacmuhu iyo jidhkuna way daalaan naftuna way daashaa nasiinay u baahda soo maha labadaa midnana gaadhi maayo midna taaban maayo macnaha maxaa yeele shaqa ma jirto meeshan cun oo cab oo seexo oo macnaha xaaskaagii hawshaa unbaad un ku mashquulsan tahay maadaama macnaha waxa wey hawl qabanaya xageeda daal iyo rabaad iyo yani waxa wey dhibba ka imaanay burburba male macnaha ayib uma kadib awratnaa waxaan dhaxal siinay alkitaaba kitaabkii qur-aanka waxaanu dhaxal siinay aladiina kuwii istafaynaa aan dooranay oo min cibaadinaa addoommadanada ka mid fa minhum waxaa ka mida kuwaasi daalimun min dulmiyey linafsii naftiisa dulmiyey oo dee wuxuu u dulmiyey xumaantiibuu ku raacay saas macaasidii buu ku racayo iyadii buu dabagalay bedelku qaban lahaa wa minhum waxaa ka mida muqtasidun mid dhexdhexaada mid dhexdhexaada dhexdhexaystay oo dhexda yaalla daalimkiina aan ahayn saabiqiina aan ahaynoo laakiin dhexda jooga muqtasidun mid dhexdhexaystayoo waajibaadkiina gutay xumaantiina ka teg yani dembiyadiina ka teg wa minhum waxaa ka mida saabiqun mid hormaray bilkhayraati khayraadkii uu sameynaya sababtooda ku hormaray biidni illahi ilahay idankiisa taasina waa ka mid daalika midkaas oo horumarka ah ama daalika dhaxalsiintii kitaabka iyo doorashadii kulli isku dabada iyo horumarka daalika kaasi huwa isaga ayaa alfadlu fadligaa alkabiiru ee weyn nin xoole helay fadli weyn ma haysta nin caafimaad haystana fadli weyn ma ah nin adduunyo loo dhiibo kursi loo dhiibayna fadli weyn ma ah laakiin fadliga weyn xaggee ku jira wuxuu ku jiraa ilaahay inuu kuwa kitaabka uu u doortay kugu darsado fadli wakaa iyo wanaag macnaha jannaatu cadnin waaridda jannooyinkeeda ayay yadkhuluunahaa gelayaan yuxallowna waa la qurxin fiiha jannaadka dhexdooda waxaa lagu qurxinoo lagu biladaynayaa min asaawira jinjimo oo min dahabin dahab ah waa kii xadiisku nebigu ahaa tablugu alxilyatu min almu'mini xaytu yablugu lwuduu muminka yani waxa lagu qurxinayo waxay gaadhaysaa meeshay waysadu gaari jirta yani waysada meeshay kaa gaadhaa macnaha waxa weya bilada iyo shayga lagu qurxinayo luulka iyo dahabka iyo lagu gaadhsiinayo wa libaasuhum labiskoodi iyo dharkooduna fiiha jannada dhexdooda xariirun xariir wey wa qaaluu waxay yidhahdeen alxamdu mahadlilahi ilahay baa usugnaatay alladii allahaasoo adhaba tegsiiyey cannaa xagga naga alxazana murugta naga tegsiiyey xazana murugta naga tegsiiyey ina rabbanaa rabbigana lagafuurun midkii dhaafid badan weye shakuurun oo shukrin badan wey alladii allahaasoo axallanana dejiyey daara almuqaamati nagaanshaha daarteeda min fadlihi fadligiisa dartii nagu dejiyey laa yamasunaa nama taabanayo fiihaa daarta dhexdeeda nasabun wax dhib ah shaqo iyo dhib jidhka naga soo gaadhaysa ma jirto walaa yamasunaa nama taabanayo fiihaa daartaa dhexeeda nagu taaban maayo luquubun daal ay naftanadu daasho oo naftii ay macnaha waxa weeye tawadhigto maxaa yeelay shaqaaban jirinba waaladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxaa u sugnaaday naaru jahannama jahannama naarteedaa u sugnaaday laa yuqdaa lama xukmiyo calayhim korkooda oo fa yamuutuu ay dhintaan walaa yukhafafu lamana fududeeyo canhum ayaga xaggooda min cadaabiha cadaabkeeda xaggiisa wax lagama fududeeyo kadalika sidaasoo kale ayaanu najzi ku abaalmarinaa kulla kafuurin mid kufrin badan kulligii wahum ayagu yastarikuuna way qaylinayaan fiihaa naarta dhexeeday ku qaylinayaan waxay odhanayaan rabbanaa rabbiganow akhrijnaa na bixi oo naga saar nacmal aan samaynay saalixan camal wanaagsan hayr aladii kii midaan ahayn kunna aanu ahayn nacmalu kuwa sameeya awalam nucamirkum baa la odhanaya awalam nucamirkum miyaanaan idin cimri siinin maa cimri miyaanaan idin siinin yatadakkaru uu waana qaato fiihi dhexdiisa man tadakara ciddii waana qaadaynaysa cimri ninkii waansamaya uu ku waansamo iyo jaanis soo maanaa idin siin oo wajaa'akum soo idinma imaanin annadiiru digihii soo idinma imaanin faduuquu dhadhamiya cadaabka dhadhamiya famaa lilaalimiina aalimiinta uma sugnaanin maanta min nasiirin mid uhiliye ina allaha alla caalimu haybi samaawaati samaawaadka waxa ku maqan midka og weeye walardi iyo dhulka inahu alla caliimun midkii ogaansho badan weeye bidaati suduuri laabaha xaalada u saaxiibka ah haddii dadkii ahluliimaanka ah ilaahay kitaabka u dooray la sheegay abaalgudkay leeyihiin oo jannada ah waxaa lagu xejiyey kuwii ilaahay kitaabkiisa diiday oo barasho u diiday oo dhaqan u diiday oo ka hor yimid kuwaas oo magacooda kaafiriin la yidhaah ayagu naarta jahanamay abaalgud u leeyihiin la xukumi maayo naarta jahanamo markay galaan inta la xukumo dhiman maayaan dhimasho ma jirto ficlan waxay ku dhiman lahaayeen waa haystaa laakiin inay dhintaan loo ogolaan maayo mxuu ahaa wayatihim lmawtu min kulli makaan meel kastoo sabab kastoo lagu dhiman karay way hayaan laakiin haddana ma dhimanayaan ilaan dhimashadana sideeda waa wax ilahay gacanta ku haya hadda adiga ama dhimasho ku talagala ama yaadan ku talagelin haddaad dab isku tuurto soo unu dhiman mayse waadun dhiman laakiin iyaga dab iyo wax ka daranba waa ku jiraan laakiin ina dhintaan looma ogola waa noolaanaya marka waa filic laa yamuutu fiiha walaa yaxya nololna ma noola dhimashana looma ogola sili wey marka sili ku nolol lagana fududayn maayo cadaab cadaabka qaar ka mida laga fududayn maayo abaalgudkaana waxaa loogu abaalgudaa mid kasta oo kufrin badan naarta dhexdeeday calaacalayaan oo qaydiyayaan waxay leeyihin rabbiga now naarta naga saar haddaanu soo hagaajinayna nacmal saalixan wanaag baanu soo samaynayna hayra aladii kunaa nacmal kii aanu samaynaynay ku ka gedisan baanu hadda samaynayna tawxiidkii kufrigii tawxiid baan ku bedelaynaa xumaantii wanaag baan ku bedelaynaa akhlaaq xumadii akhlaaq wanaag baan ku bedelaynaa ilaahow sida noo dhaanbali naga saar bili hadduu alla ogsoon yahay in ay uun isbedelayaan waa kaan soo marnay waa kaan soo marnay walow rudduu lacaaduu lima nuhuu canhu haddii la soo celin lahaa meesha un bay ka wadi lahay haba yaraatee wax isbedela ma yimaadeen macna rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacala markay yidhahdaan hanala celiyo awalam nucamirkum maa yatadakaru fihi man tadakar waja'akum nadiir war miyaan laydin cimri siinin cimri aad ku waana qaadataanoo ninkii inuu waansamo doonayo uu ku waansamo cimrigaasi maxaa laga wadaa culimmada ninbasi war buu sheegay toddobiyo toban sana miya labaatan sana miya afartan sana miya ra'yiga ugu fiicani waxa weeye lixdan sano wey ra'yiga u fiicani waa lixdan sano xadiidka saxiixulbukhaariga ku yaalaana kutusayo nabigeenu uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu hurayra ayaa laga warinaya bukhaari iyo keyrkii baana soo saaray laqad acdara allahu tacaala ilaa cabdin axyaahu xataa balaga sittiina aw sabciina sana ilaahay cudurdaar waa u dhammaystiray addoon uu daayey oo nooleeyey ilaa uu lixdan sano gaadhay ama toddobaatan sano gaadhay wax cudurdaar u laaban ma jiro saasaa xadiidka nebiga ku sugan cimrigani marka adigu lixdan jir haddaad gaadho ilaahay agtiisa waxaad ku marmarsooto ma haysatid marka dib ha naloo celiyo soo jaanis hore laydinma siinin maxaad uga faaidaysan weydeen wy jaaniskii soomaydaan dayicin bas waana ummadda islaamka cimrigeeda cimru qaalibkeeda wey lixdanka sano ummadda islaamka nebi maxamed ummadiisa cimrigooda qaalibkaa say u badan yihiin cimrigoodu lixdan ma dhaafo lixdan ilaa toddobaatan saas way macna waa ka xadiiska abu hurayre nabigu ku yidhi tirmidi iyo ibn maaja ay soo saareen saxiixa acmaaru ummatii maa bayna asittiina ila asabciin wa aqaluhum man yajuuzu dalika buu nabi sal alay slam ummadayda cimrigeedu waa inta u dhaxaysa lixdan ilaa toddobaatan inta toddobaatan dhaafaysana waa in yar buu nabigenu yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh saas way macna adiga marka haddiiba aada waktiyadaa ku dhawaato maxaa kuu laaban soo inaad masaajid gasho maa xilligay dhihi jireen hadda salaada ila taaga salaada ila taaga waktigeedii baad joogta adigoo da-daasa wax kuu laaban ood hadda usii foofto iyo adduunyo iyo tabac iyo fisqi iyo kuma laabno saas way macana waxaase qariib ah hadda waayahan dambe waaba kuwa ugu daranba lixdan jirku wax lala yaabo wey abaladu arag kuwa meeshan fadhfadhiya siyaasiyiin baadna ay ku haya intay dhul iyo dadba cuneen haddana in yaroo cabsiya ayna ku jirin waa wadaa lixdan jir habro lixdan jir iyo oday wadaa lixdan jir haba yaraatee qalbigoodana in yaroo danqasho a kuma jirto sooma waa wakti aada u liito wakti halisa marka waxaa taa dheer waxaa lagu leeyahay horta jaanis horaa laydin siiyey talabaad weeye waja'akum nadiiru midkii digayana soo idinma imaan digahaasi ciradana waa lagu fasiray rasuulkana waa lagu fasiray in rasuulka lagu fasiraa fiican sidii ibnu kaiir caleyh raxmatullahi uu rajaxaya iyo ibnu jariir iyo saasaa fiicanoo waja'akum nnadiiru risaaladiina way idiin timid wakti iyo jaanisna waa laydin siiyey hadda maxaa idiin laaban marka maxaad maanta ugu mamarsoon karta man rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu ku leeyahay dhadhamiya cadaabka kuwa daalimiinta wax u hiliya maanta ma lehe rabbi subxaana wa tacaala samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda waxa ku qarsoon buu ogyahay iskaba dhaafa xataa laabta xaaladda u saaxiibkaa midkii u ogaansha badan wey xaaladda waxaan weli ka soo bixinoo qalbigu ku sheekaysanayo laaf weli ku qarsoon ilahay waa ka warhaya subxana watacala wladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxaa usugnaaday naaru jahanama jahanamo naarteeda usugnaa laa yuqdaa lama xukumayo calayhim korkooda la xukumi maayo bilmowti wey geeri lagu xukumi maayo oo fa yamuutuu ay dhintaan taas maya walaa yukafafu lana fududayn maayo canhum xaggooda min cadaabiha cadaabkeeda xaggiisa laga fududayn maayo min cadaabiha cadaabkeeda qaarkii mintaa tawxiidga ka dhigto kadalika sidaasaanu najsi ku abaalmarinaa kulla kafuurin mid kufrin badan kulligii saa unbaa la mariya halkaa unbaa la marin wey macna wahum iyagu yastarikuuna way qaylinayaan fiihaa naarta dhexeeday ku qaylinayaan jahanamo dhexeeday ku qaylinayaan oo maxay leeyihin rabbanaa rabbigana akhrijnaa naga saar nacmal aanu camal aanu samayne saalixan camal wanaagsan hayra aladii camalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn kunna aanu ahayn nacmalu kuwa sameey kii mid ka gedisan baanu hadda samaynayna wy awalam nucamirkum waa jawaabtii lis awalam nucamirkum soomaanaan idin cimri siinin maa cimri soomaanaan idin siinin yatadakaru uu waansamo fiihi cimrigaa dhexdiisa man tadakara ciddii waansamayso waana ujeeda ninkii waana qaadan lahaa wakhti ku filan soomaanaan siinin oo wajaa-akum soo idinma imaanin annadiiru kii digayey oo rasuulkii ana soo idinma imaanin maxaad ku marmarsoonaysaanoo maanta aad sheegaysaan wy faduuquu dhadhamiya marka famaa lilaalimiina aalimiinta uma sugnaanin min nasiirin cid u hiilisa uma sugnaaninoo maanta wax loo qaban maayo ina allaha alle caalimu haybi samaawaati samaawaadka caalimu haybi samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka waxa ku maqane cilmigiisu qarsoon yahay midka og wey rabbi subxana wa tacaala inahu isagu caliimun midkii ogaansho badan wey bidaati suduuri xaaladda laabaha xaaladda u saaxiibka laabaha xaaladda u saaxiibkae ku jirta ilahi waa sugaya subxana wa tacala huwa alle alladii midka way khalaqakum idin jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa kuwa isaga khaliif ah fil ardi dhulka dhexdiisa yani khalaa'ifa kuwa isaga dambeeya fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa isaga dambeeya alla midka idinka yeelay wey faman kafara ciddii kufrida fa calayhi korkiisa unbuu ahaaday kufruhu kufrintiisu walaa yaziidu ma kordhiyo alkaafiriina gaalada kufruhum kufrigoodu uma kordhiyo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ilaa maqtan cara mooye walaa yaziidu ma kordhiyo alkaafiriina gaalada kufruhum kufrigoodu uma kordhiyo ilaa khasaaran khasaara mooye wax kale uma kordhiyo qul waxaad dhadaa nabi maxamedow ara'aytum bal warrama shurakaa'akum bal ka warrama ilaahiyadiinna aada ilaahay wax la wadaajiseen alladiina kuwaasoo tadcuuna aad baryaysaan min duuniillaahi alla ka sokeya caabudaysaan aruunii bal itusa maadaa maxay bay khalaquu abuureen min alardi dhulka xaggiisa maxay ka abuureen am amase lahuma waxaa u sugnaaday shirkun wadaagid ayay fi samaawaati samaawaadka dhexeeda ugu sugnaaday ma wadaagid bay samaawaadka dhexdooda ku leeyihin am amase aataynaahuma waxaanu siinay kitaaban kitaab baanu siinay oo fahum iyagu calaa bayinatin xujo cad korkeed bay ku sugan yihiin oo minhu kitaabka ka ahaatay bal iskaba dhaaf waxaaso dhan ma jire in yacidu ma yaboohayaan aldaalimuuna daalimiintu ma yaboohayaan bacduhum qaarkood ma yaboohayo bacdan qaarka kale uma yaboohayo ilaa guruuran kada mooye waa un isasirayaano been bay isu sheegayaan way macana allah subxaana wa tacala waa midka idinka yeelay kuwa dhulka u kala dambeeya kala dambaynta waxaa laga wadaa qolaad tegaysa qolaa ka dambaynaysa qolada joogtana way tegaysaa qolo kale u banaynaya waa saas innaga hadda meeshan aynu joogno dhulkan aynu degannahay kuwaa inooga horreeyey soo maha kuwii baynu ka dhaxalla uga dambaynaa innagana waynu ka tegiyo kuwaa inooga dambayn doona kuwaana kuwa unbaa uga dambayn doona khalaa'ifa fi lardi dhulkan aynu ku hardamayno ee aynu leenahay annagaa iska leh magaalo heble annagaa leh degma heble annagaa iska leh tuule heble annagaa daaqna ma lihidin yaa idin siiyey markaad leedihiin annagaa leh ya aawey subarloogada ilaahay aad ka wadataan aawey xagee laydinku siiyey waa su-aale soo isweydiin male xoolaha annagaa daaqa kuma hays kuma mulkin kartaan annagaa degnana kuma mulkin kartaan hortiin baa la degi jiray ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan khalqigaas uu abuuray intifaacso beertaadiiyo gurigaagaa ku leedahay waad ka tegi waa lagaaga dambayn saasaa loogu loo kala dambaynayaa ilaa marka ugu dambaysa ilahay gebagabayo subxana wa tacala ciddii kufridoo dhulka korkiisa kufri ku samaysaay isaga unbay kusoo noqon kaafiriintana kufrigoodu waxaan ilaahay agtiisa cadho ahayn uga siyaadin maayo ilaahay agtiisa cadho unbuu uga siyaaday markastay kufriga kusii fogaadaanba ilaahay cadho unbay kasii siyaadsanayaan kaafiriinta mar labaad baa lagu noqda waxaa la yidhi kufrigoodu khasaaro waxaanan u faa'iidayn maayo way uun ku khasaariyo mar kastoo sii galaan oo sii fogaadaanba khasaarahoodaa sii siyaadaya macnaha waxaad dhahdaa nebi maxamedow bal ka warrama ara'aytum bal ii warrama le ara'aytum bal warrama waxaad ka warantaan shurakadan kuwan ilaahay aad wax ugu darteen eed alla kasakoo baryaysaan bal itusa dhulka dhexdiisa maxay abuureen maadaa khalaquu min alardi dhulka xaggiisa maxay ka abuureen ma geedahay abuureen ma buurahay abuureen maxay abuureen bal sheega hal shay abuureen sheeg ma sheegi karta maya hal shay mayna abuuren am lahum shirkun fi samaawaat mise samaawaadka saray wadaag ku leeyihiin oo ilaahay la wadaagaan taana waxay dhahayaan maya lama wadaagaan maxaa soo haray marka am aataynaahum kitaaban fahum calaa bayinatin minhu mise kitaab baanu siinay oo usoo dejinnay oo kitaabkaasaa xujo cad bay haystaan oo kitaabkaa ka timid oo u sheegaysa ilahay baa wax lala wadaagaya ilahay qeybta caabuda xujadaa ma hayaan ka timid kitaab aan soo dejinnay oo shirkigan sheegaysa oo u tilmaamaysa inay saa ilahay shirki ugu sameeyaan kitaabkaana lama hayo kutubtii ilahay soo dejiyo o dhan waxay leedahay ilahay keligii baryo oo caabuda hal kitaab oo yidhi ilaahay khalqigiisa wax lala wadaajiyo ma jiro xujadaana ma hayaan maxaa soo hadhay marka waxaa soo hadhay uun inay yihiin niman iska xoogsanahayo oo dhaalimiin ah hadday dhaalimiin noqdeenna dhaalimiinta qaarkood qaarka kale waxay uun u yaboohayaan kado been un baa laysu sheegaya been waxaa laysu hayaay waa laysu siraya yani haadaan baa laysaga tilmaamsanaya shirqool baa laysu hayaa meesha lagu hayaa marka lagu leeyahay ha waxtar baa jira awoweyaynu ka soo gaadhnay ha weligeen dhaqan soo jiray buu hasee buu khalad ku noqon karaa yani waxa ilaahay agdiisa wax ka tarahayaan maxay iyagu kuwani ka ogyihiin ka hor imaanaya waxa la ysku akriro ma ujeedaa waa quruur waa waxaan jirin dabin been abaa laysaga boodahaya saas waxana isu isu yani waxa weyaan isu isu yaboohayaan oo waxbaa laynoo qabanoo kuwana wax qabanoo waa wax tar oo aakharay wax weyn hayaan oo adduunka iyagaa wax keeno oo waxanoo dhan waa been aan sal lahayn oo isku kadinayaan wey maanaa a kuwa ogo kuwa kaleeto ku siraya waa qolo dabinay qolo dhigata wey maanaa ayib inta badan qolada madaxda madaxda iyo culimada iyo yani waxa weye kuwa hogaamiyeyaasha kuwaasaa dabinkaa dhiga dadweynuhuna way ugu daataan sida ugaadha o kaleeto way ugu daataan isagu dan buu leeyahay madaxnimadiisa guriguu ilaashanaya wadaadkani waxoogaagiisuu urursanaya siyaaradiisuu qaata laakiin dabinkan uu dhigay oo diintii dadka kaga leexinayo ee dadku ku daadanayaan hadda waxa weeyaan waa uun kale oo berrita markay iyagoo moodaya inay wax helayaan tagaan ba waxay u tegi doonaan meeshii oo eber oo maxaad shaqaysatay maanaa saas huwa alle alladii midka weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa kuwa u kala dambeeya kuwa isaga dambeeya ama isaga khaliif ah fil ardi dhulka dhexdiisa faman kafara ciddii kufrida fa calayhi korkiisa unbuu ahaaday kufruhu kufrigiisu walaa yaziidu ma kordhinayo alkaafiriina kaafiriinta kufran kufrigooda u kordhin maayo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ilaa maqtan cadho mooye walaa yaziidu ma kordhinayo alkaafiriina kaafiriinta u kordhin maayo kufruhum kufrigoodu ilaa khasaaran khasaaro mooye wax kale u kordhin maayo qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow ara'aytum bal ka warrama shurakaa'akum shurakadiina bal ka warrama kuwan aad ilaahay wax la wadaajiseen alladiina kuwaasoo tadcuuna aad baryaysaan min duuni illahi alla kasakow aruunii itusa maadaa maxay bay khalaquu abuureen min alardi dhulka xaggiisa maxay ka abuureen wax abuura ma kuleeyi maya way qirayaan daalteed am amase lahuma waxaa u sugnaaday shirkun wadaagid fi samaawaati samaawaadka dhexooda miyay wadaag ku leeyihiin oo ilaahay la wadaaga shirka miyay leeyihin mayo am amase aataynaahuma waxaanu siinay kitaaban kitaab baanu siinay oo fahum iyagu calaa bayinatin xujo cad korkeeday ku sugan yihiin oo minhu kitaabka xaggiisa ka ahaatay kitaab xujo cad oo sheegaysa shirkigani inuu sax yahay miyay hayaan maya way macnaa inay shirkiga samaystaan xujo sheegaysa ma jir bal iskaba dhaafe in yacidu ma yaboohayaan aldaalimuuna mushrikiintu bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale uma yaboohayo ilaa guruuran kada mooye way unusasirayaanoo kada iyo waxaan jirinubay isu yaboohayaan way macnaa waxaad arkaysaan malaha safxo kastoon marnaba tawxiidku kama marna safxo kasta oo aan marayno tawxiidkii waa in la sheego maxaa yeelay diintan asaaskeedu inuu tawxiid yahay baad garanaysa laga daali maayo laga daali maayo waa in lagu soo noqdo sidaan looga daalayno oo qur-aanku uga daalin baanana annaguna uga daalayn munaasabad walba in la baraarujiyay u baahantahay tawxiidka maxaa yeelay tawxiidku waa meesha lagu kala baxayo tawxiidka waa midka keena ama naar inaad ku abaado haddaad dayacdood halayso ama kaa khaldamo ama inaad janno ku waarto hadduu kuu saxmo wixii kale oo dhan waa wax macnaha laga kaban karo laakiin halkaa lagama kaban karayo halkaas lagama gaban karo waadna garan kartaa qur-aanka ku-celcelintiisu inaysan caadi ahayn mar kasta oo waxoogaa sheekada dhan kale laynoogu dhigo oo waxoogaa kale laynooga warramo ama axkaam laga warramo ama arrimo kale laga warramo tawxiidkii baa dib laynoogu celinaya saas way macana marka inay qalbigeenna ku xididaystaan la doonayaa oo aynu kelimadaa ku dhimanno macnaha ina allaha alla yumsiku wuu hayaa alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka ayuu hayaa an tazuulaa inay zuulaan buu ka hayaa walain zaalataa hadday zuulaan in amsakahumaa ma hayn karo min axadin cidina ma hayn karto min bacdihi isaga gadaashiisa innahu alle kaana wuxuu ahaaday xaliiman midkii dulqaad badan hafuuran oo dhaafis badan wa aqsamuu way dhaarteen gaaladii billaahi ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda tabartay lahayd dhaarahooda intay tabar lahayd iyo taag ayay ku dhaarteen waxay ku dhaarteen lain jaa'ahum hadduu u yimaado nadiirun mid digayo oo digaa ah layakuunanna walle inay ahaan oo ahaan ahdaa kuwa ka hanuun badan min ixda alumami ummadihii tegay middood waa middii ugu sidatay ummadihii horee tegay middii ugu sidatay waanu ka fiicnaa way macna falamaa goortii jaa'ahum u yimid nadiirun mid digaya markuu u yimid maa zaadahu uma kordhinin ilaa nufuuran carar mooye imaanshihii waxay ka qaadeen un carar iyo isdidaan oo si cararaan maxay u cararayaan istikbaaran iskibrin daraaddeed fil ardi dhulka dhexdiisa ay isku kibrinayaan iyo wa makra sayi'i dhagarfal xun dartii dhagarfal shirqool iyo dhagarfal xun saa waa la dhihi karaayo waxay markaa noqonaysaa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha waxaa kaloo dhihi karaa wa makra sayi'i shay xun makrifalkii dartii wa makra shayi asayi saana waa la dhihi kara maana shay xun makrifal ay makrifalayaan dartiina saa way u yeelayaan walaa yaxiiqu ma haleelo ama ma hareereeyo almakru makrifalkii iyo dhagarfalkii asayiu ee xumaa ilaa biahlihi ahalkiisa mooye cid kaleeto ma haleelo fahal yanduruuna miyay sugayaan ilaa sunnata alawaliina kuwii hore jidkoodii mooye falan tajida heli maysid lisunnati illahi ilahay jidkiisa tabdiilan bedelid u heli maysid walan tajida heli maysid lisunnati illahi alla sunnadiisa taxwiilan wareejin u heli maysid in la wareejiyo oo wejigeeda laga wareejiyo heli maysid macna allah subxana wa tacala samaawaadka dhulalka isaga haya inay zuulaan oo tirtirmaan buu ka hayaa hadday tirtirmaanna cid aan isaga ahaynoo hayn karta ma jirto waxay leeyihin culimmadu aayaddu aayaddii hore munaasabadday la leleen waxa weeye shirkigan ay samaynayaan iyo xumaantan iyo dembiyada aan ku kacaynaay waxay ka dhalan karaa waxay keeni kartaa sida ay samaawaadka iyo dhulalku uga xun yihiin inayba baaba'aan aayad macnahaasoo kalenana waxaan kusoo marnay suuratu maryam baan kusoo marnay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru ljibaalu haddaa dhulkii cerkii inuu falfalliidhmo dhulkii dildilaaco buurihii ay burburaan bay sigayaan limaada an dacow lilraxmaani walada macaasida bini aadamku gelayo dhulku waa ka xun yahy samaawaadkuna waa ka xun yahy haddii aan ilaahay haynta uu haya ayna jiri lahaynna waaba baabi'i lahaayeen xumaanteen iyo dembigeenna culayskiisay la baabi'i lahaayeen laakiin yaa haya ilahay baa haya subxana wa tacala hadduu baaba'aanoy tagaanna ilaahay unbaa hayn karay awooddiisi iyo qudradiisu ilahay ku haya subxana wa tacala marka dunuubteenna wax saalan maaha waa ka xadiiska nabiga sal lay waslam odhanaya yani ruuxa xun markuu dhinto waa laga raaxaystaa mustaraax wa mustaraaxun minhu mustariixun wa mustaraaxun minhu waxaa ka raaxaysta dhulka buuraha ka raaxaysta khalqigiiyo samaawaadka ka raaxaysta malaa'igta ka raaxaysta urkiisii uu dhulka la kurjoogay iyo macaasidiisii khalqigo dhan baa ka raaxaysta saas marka waxaanaan gelaynahay xataa jamaadaadka waa dhibaya laakiin inagii dareenka lahayn inama dhibayo waa cajiib rabbi wuxuu leeyahay waxay ku dhaarteen dhaartoodii ugu adkaydoo kama dambaystahayd waxay ku dhaarteen hadduu u imaado rasuul u digaya inay noqonayaan ummadihii hore midii ugu fiicnay ixda al umam waxaa laga wadaa ummadihii hore kutubtu u timid rususha loo soo diray midii ugu sidatay xagga raacidda rususha iyo rumayntooda midii ugu sidatay baanu noqonaynaa saasay ku dhaarteen dhaar kama dambaysa markuu u yimid rasuulkii ay silayeen ee u digahayay maxay noqdeen maa zaadahum ilaa nufuuran carar iyo didmoon bay ka qaadeen beeshii ay ballantay qaadeen iyo dhaartoodii iyo waxba kama jirto saas way macnaa maxay u carareen oo xaqa uga carareen iyo rasuulka iskibrin daraaddeed dhulka dhexdiisa ay isku kibrinayaan istikbaaran fil ard odayaashii abulahab iyo abujahli ma wiilkan shalayto agoonka ah baanu raacaynaabe annagoo odayaashii ah ah odayaashii annagoo ah salaadiintii iyo ugaasyadii ah miyaanu wiil yaroo shalayto agoon ahaa baanu raacaynaa miyaan oo anagu dhalay istikbaaran fil ardi wey isla weyni wa makrad sayi iyo shirqool shirqool xun oy khalqiga intiisa kale u dhigayeen oo muxuu shirqoolkaasina ahaa wuxuu ahaa dadweynahan odayaasha ay u yihiin yaysan idinka hoos bixin wayna madax kale yeelanayn oo maxamed yuusar idinka kaxaysanin taana waa makrad sayi waa shirqool naftooda wixii ku jira u diidayna istikbaaran fil ardi wey labadaasay isku darsadeen rabbi wuxuu yidhi walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biali shirqoolka xun iyo dhagarfalka xuni dadkiisa unbuu ku dhacaa wuxuu haleelaa uun ruuxii sameeyey saas man ayb marka yani khayaano haddaad adiga maleegto adiga unbay kugu dambayna god khayaana ha qodin haddaad qodana ha dheeraynin inaad ku dhicdo moogid soo ma bal inaad ku dhicday u badanta marka sideedaba makriga iyo baqiyiga iyo xadgudubku ruuxii sameeyey unbuu marka dambe la kacayo baabi'iyaa u fiirso odayaashii sidaa sameeyey nebi maxamed ka hor yimid dadweynahanna makriga u samaynayay soo iyaga dib uguma soo noqonin ha waa baabi'een waa tirtirmeen waa la tirtiray makrigoodii ay samaynayeen iyaga unbuu dib u cunay walaa yaxiiqu lmakru sayiu ila biahlihi sirta iyo shirqoolka iyo laqdabada iyo waxaankaadata iska damar khaasatan dadka ahluliimaanka haddaad laqdabayso adigan bay kugu soo noqon saas way macana ilahay baa ilaalinaya subxana wa tacala miyay sugayaan bu rabbi subxana wa tacaala kuwii iyaga ka horreeyey jidkii lagula dhaqmay mooyaane jidkaa ilaahay ummadihii hore uu kula dhaqmi jiray bedelid u heli mayse wareejinna u heli mayse bedeliddu waa in meeshaba laga saaraba wareejinta iyo taxwiilkana waxa weeye qoladii mudnayd in inta laga wareejiyo qolo kale in lagu wareejiyo ama wejigiisii inta laga wareejiyo weji kale in loo yeelo ma dhici karto mana bedelmayo mana wareegayo jidku waa sidii haddii rusushii xaqa la diido oo tawxiidka la diido allah subxaana wa tacaala waa aargoosanaya dhagarta iyo shirqoolka midka samaynayaa isagaa ku dhacaya sidaasay sunnadii iyo dariiqadu ku soo socotay wax iska bedelayna ma jiro ismana bedelayso saasaa macnaha layn leeyahay ina allaha alla yumsiku wuu hayaa asamaawaati samaawaadka ayuu hayaa qudradiisi iyo awooddiisu ku hayaa iyo walarda dhulka an tazuulaa inay zuulaanoy baaba'aanoy tirmaan ayuu ka hayaa alla subxana wa tacaala walain zaalataa hadday zuulaanna in amsakahumaa ma hayn karo min axadin cidina ma hayn karto min bacdii alla ka sako subxana wa tacala ma cid baa qaban karta samadana hadda hadday nagu soo dhacda caalamkao dhan isu tago ma qaban karaa ya dhulkan meel yar hadduu ka fakado miyayna iska qaban kara maya kama qaban karo bal masaajidkan hadday inta yartaa inagu soo dunto waynu bakbaktii mooyaane wax naga qabani ma jirto ma cid baa hayn karta ma hayn karta saas maana qudrada ilahi baa haysta subxana wa tacala saasa macna laga wada in amsakahumaa min axadin min bacdi inahu alla kaana wuxuu ahaaday xaliiban midkii dulqaad badan kafuuran oo dhaafis badan wa aqsamuu way dhaarteen billahi ilahay bay ku dhaarteen waa reer maka iyo carabtii aqsamuu billahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda intay taag leeyihiin intay taag iyo tabar dhaari leedahay yay mareen maxay ku dhaarteen lain jaaahum hadduu u yimaado nadiirun mid digaya xagga ilahi hadduu uga yimaado layakuunanna walle inay ahaan oo ahaan ahdaa kuwa ka hanuun badan min ixda alumami ummadihii tegay midood ixda midood wey laakiin waa midee waa midii ugu sidatay ee ugu fiicnayd wey iska dhaaf kuwa kale midda ugu fiican baan kasii fiicnaanaynaa bay dhahay laakiin bal rasuul ha naloo soo diro saasay dhihi jireen intaan nebi maxamed loo soo dirin ayay warkaa hayeen macnaha falamaa goortii jaaahum uu u yimid nadiirun mid digaya oo nebi maxamed ah sal alay waslam maa zaadahum uma ziyaadinin imaanshihiisu ilaa nufuuran carar mooye wax kale uma ziyaadin didmo meeshay markii hore joogeen bayba dhaameenoo way kasii dideenoo kasii fogaadeen wey macnaha maxay u fogaadeenoo u dideen maxaa didiyey istikbaaran iskibrin daraaddeed bay u dideen fil ardi dhulka dhexdiisa ay isku kibriyeen oo isku weyneeyeen darteed iyo wa makra sayi shay xun makri falbi darti shay xun ama wa makra sayi iyo yani dhagar xun daraaddeed dhagar xun iyo makrifal xun daraaddii ayay u yeeleen walaa yaxiiqu ma haleelo ama magu kuma yani ma hareereeyo almakru makrifalka iyo dhagarfalka asayi ee xuni ilaa biahlihi dadkiisii sameeyey mooye cid kale ma haleelo ayaga unbuu kusoo noqoni way macnaha fahal yanduruuna miyay sugayaan kuwani ilaa sunnata alwaliina kuwii hore jidkoodii ilaahay kula dhaqmay mooye falan tajida heli maysid lisunnati illahi alla wadadiisa oo ummadaha kula dhaqmaayay tabdiilan bedelid u heli maysid lama bedeli karo walan tajida heli maysid lisunnat illah alla jidkiisa iyo wadiiqada uu kula dhaqmo ummadaha iyo caadada uu kula dhaqmaayo heli maysid taxwiilan wareejin wejigeedii laga wareejiyo si kale loo bedelaay ma aad helaysid wey macna hada billahi tawfiiq wa sal allahuma wa sallam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam